wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa xarigga ka jaray dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ee dalka koonfur afrika waxaana xarig jarka ka qayb galay diblomaasiyiinta safaaradaha ku yaala magaalada bretoria ee dalka koonfur afrika wasiiro iyo bulshada qeybaheeda kale munaasabadda xarigga looga jarayay dhismaha cusub ee safaaradda soomaaliya ayaa dhanka kale lagu maamuusay toddobaadka xorriyadda dalkeenna oo ay kasoo wareegatay shan iyo lixdan sano wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cabdisalaan cabdi cali ayaa ka warbixiyey muhiimadda ay leedahay xarig jarka dhismahan cusub ee dowladda soomaaliya ay ku yeelanayso koonfur afrika aniga wafdigeyga waxaa halkan u nabdan aan kaga qayb qaadano jaaliyadda soomaaliyeed iyo diblomaasiyiinteennu hogaaminaya safiirka soomaaliya u jooga soud africa xafladda sanadguradii lixdan iyo shanaad ee ka soo wareegtay maalintii xornimada soomaaliyeed iyo furista safaaraddeenna cusub ee soomaaliyeed ee magaalada bretoria waxay ahayd runtii xaflad aad loo soo agaasimay oo diblomaasiyiin badan ay ka soo qayb galeen waan ku faraxsannahay dadaalka uu muujiyeen safiirkeenna iyo diblomaasiyiinta iyo khaasatan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer soud africa oo runtii qayb weyn ka ahaa in gurigan maanta aan dhex taagannahay ee maanta furnay iibkiisa iyo ka qayb qaadashadiisa runtii waxay ahayd munaasabad aad u weyn oo annagoo lixdan iyo shan jirsannay iyo annagoo haddeertaan qayb weyn ka ah stageka caalamka dunida marka loo eego laba habeenka hore waxaan jooga daarussalaam oo safaaraddeenii dib loo furay dayactir weyn lagu sameeyey maanta waxaan joogaa bretoria oo safaarad aad u weyn oo qurux badan aan ku leennahay maalmo dhowna waxaa jiri doona safaarado kale oo aan furi doono hadduu allah wadda layidhaahdo marka waxaan leenahay soomaaliya ha midoodo soomaaliya ha israacdo insha allah guulaha isdaba joogana waxaan rajaynaynaa inay sidooda ku sii socdaan oo guulo badan aan gaarno hadduu allah wadda layidhaahdo aad iyo aad umahadsantin ummadda soomaliya meel walbay joogto waxaan leeyahay hambalyo olso waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed especially jaaliyadaha soomaaliyeed ee qurbaha jooga inay jaaliyadda reer soud africa ku daydaan oo meel walba looga baahan yahay in safaaradaheenna iyo hadday noqoto iib iyo hadday noqoto in dib loo furo loo dayactiro ay qayb weynla ka qaataan ee dowladda somalia kugarb safiirka soomaaliya u fadhiya dalalka southern africa mudane maxamed sheekh isxaaq ayaa dhankiisa ka hadlay munaasabadda xarig jarka waxaana hambalyo uu u diray dhammaan shacabka soomaaliyeed
aada iyo aad aad u mahadsan tihiin waxaa ugu horeysa waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo maalintan aada noogu weyn dhammaanteenna oo ka soo wareegatay lixdan iyo shan guuradii maalintaasi aada noogu weyn oo idinkan maanta aad ka soo qayb gasheen waxaan jaaliyadda soomaaliyeed meel walba ay joogto daafaha dalkan gaar ahaan southern africa mar iyo mar labaad iyo mar saddexaad ugu hambalyeynaya maalintan aada nooga qiimaha badan kuwii u helay fursad maanta inay kasoo qayb galaan iyo kuwii aan u helinba waxaan leenahay insha allah sanadada soo socdana waxaan rajaynaynaa inaad fursad u heshaan inaa maalintaasi aada idinku weyn aada xustaan intaa waxaa iisii dheer waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaad la socotaan maanta laba laba barnaamij aada noo noogu weyn ayaan qabanay xuska maalinta kowda luuliyo iyo saad arkaysaan furitaanka safaaradda cusub ee soomaaliya ay ku yeelatay dalkan south africa sidaas daraaddeed waxaan rabaa halkaan inaa ugu mahad celiyo qof walbo oo kaalin ka geystay furitaanka safaaraddan ee hadal iyo hoo intaba ka geystay